maanta duqeynta waxa ay ka dhacday inta udhaxaysa holcaanood oo ah deegaan ka tirsan badweynta india iyo xeebta india ocean iyo magaalo la yidhaahdo xiriiro oo degmada isku shuban ka tirsan deegaan udhexeeya baa duqeyntu ka dhacday duqeyntan yaa lala bartilmaameysaday duqeyntan waxaa lala bartilmaameysaday xubin ka tirsan argagixisada daacish oo weliba mas-uuliyiintii ugu sarreeyey kamid ah nin la yidhaahdo cabdixakiim buqubeed ninkaasaa lala bar ninkaasa bartilmaameedku ahaa sida ay noo sheegeen dadkii deegaanka ka dhowaa waxay noo sheegeen waxa uu watay gaari nooca soomaalidu utaqaano kabta buudka ninkaa gaarigaas markii hore keligiisa lagu ogaa markii uu holcaanoodii xaggaa kasoo tegayey kadibna markii ay tageen dadku waxay la kulmeen gaarigii oo gartaal ku dhacay oo ololaya iyo laba nin oo ku dhex gudanayo midkood cabdixakiim marka labaduba waa ku dhinteen ninka kale lama garan ilaa hadeer laakiin cabdixakiim say nor sheegeen oo noo xaqiiji cabdixakiim dhuqubeed waxa uu ka tirsanaa xubnihii ugu firfircoonaa daacish waxaa la oran karaa ninka labaad ama saddexaad buu ahaa ee ku xigay cabdiqaadir muumin dee qeyb buu wuxuu ka ahaa dhibaatooyinka joogtada ah oo ay daacish ku haysay puntland iyo soomaaliyaba qeyb weyn buu ka ahaa waxa uu kamid ahaa asaasayaashii daacishka soomaaliya wax ka asaasay dhibaatooyin badan iyo meelo badan oo ay dad ku dhibaateeyeenna waxa uu ka ahaa qeyb buu ka ahaa daacish in dhawaale waxaa jiray dagaalo daacish iyo al-shabaab udhexeeyey oo deegaano ka tirsan gobolka bari udhex marayay dagaaladaas intoodii dambe oo dhan waxaa lagaga itaal roonaaday argixisada daacish oo ay argixisada al-shabaab aada moodaa inay kaga itaal roonayd iyaga oo marka awalba dalanbaadi ahaa haddii marka mas-uuliyiintoodii ugu sarreeyay nin kamida maantay la bartilmaamaysaday waxaa daa in ay noqonayso ama ay soo dedejinayso gunaanadkoodii iyo baabi-intoodii inay soo dhawaatay baad moodaa xukuumadatan uu hogaanka u yahay madaxweyne saciid cabdullaahi deni waxa ay hortebinta iyo mudnaanta siisay amniga kow iyo laba iyo saddexba amnigay ka dhigatay dhammaan waxaa lagu wajahay oo lagu tawjiihay tawjiihiyey dhammaan mas-uuliyiintii dawladda in si wada jira amniga looga shaqeeyo aniga ka wasiir amni ahaan waxa ay ahayd arrin si gaara iyo mas-uuliyad si gaara aniga ii taabanaysay waxaanu gallay qiimeyn fara badan iyo shirar badan aanu ku qiimeyneynay sida ugu sahlan oo al-shabaab iyo daacish deegaanada puntland looga soo afjari karo dhibaatada iyo ay ku hayaan bulshooyinka reer puntlandna loo yarayn karo qiimeyn badan baanu sameynay khubaro badan baanu u yeeranay oo dalka dibadiisa iyo gudihiisaba aanu uga yeeranay wax badan baa arrimaha nooga qabsoomay kadibna waxaanu go-aansanay maadaama ay xaruntooda ugu weyn ay tahay buuraha kan buurta la yihahdo calmiskeed iyo calbari inaanu magaada boosaaso oo xaruntii ganacsiga ah inaanu iyada aan degno haw hawlaha ugu waaweyn oo aanu ku adkaynayno amniga guud ee lagula dagaalamayo daacish iyo al-shabaabna inaanu halkaa xarun ka dhigano boosaaso oo ay dhibo badan ka geysteen iyo falal argagixisada waxaanu ku guuleysanay inaanu shacabweynihii reer boosaasood iyo dadkii deganaa magaalada boosaaso inaanu mobilize garayno oo aanu abaabulno oo aanu dhammaantood ku tawjiihino in meel looga soo wada jeedsado cadowga argagixisada ah in lala diriro deegaanada laga safeeyo waxaan kaloo aanu sameynay markaan taa ku guuleysanay oo aan bulshada qaybaheeda kala duwanaan koox koox ula kulanay si guudna ula kulanay inaanu marka aanu bilowno laanihii amniga qaabka ugu wanaagsan oo ay u wajihi karaan inaanu aanu xoogga saaro inaanu boolis